إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamigaha alfurqaan qodobadiisa insha allah doornimadan waxaa ka mid ah dowladda federaalka ayaa sheegtay in lagu guda jiro diyaarinta ciidamada shisheeye qaarkood oo dalka ka baxaya alkataa'ib ayaa waxay baahisay muuqaalka dagaalka ay ku leedeen ciidamada dowladda federaalka ah ee masegawaay kaas oo niyijab ku abuuri doona haddii ay daawadaan ciidamadii weli nool iyo xubnaha kale ee dowladda federaalka ah askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku calacalay in afar bilood wax mushaara aanu qaadan gurigii uu deganaana laga saaray sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada danab la yihahda ee maraykanku uu ku shaqaysto ayaa waxaa lagu dhaawacay gudaha magaalada muqdisho iyadoo bastoolada watana laga qaatay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisimo kala duwan oo ciidamada koonfur galbeed ay ku leeyihiin gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxaa dagaallo ay ku qaadeen saldhigyo kala duwan oo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa beesha waceesle waxay ku wareejisay rag u afduubnaa madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo ciidamadiisa oo lagu soo furtay dagaalkii masegawaay ka dhacay maamulka islaamiga ah ee degmada salagle ayaa laba boqol oo qoys oo danyar ah waxa uu u qaybiyey raashin intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegstayaal haatan u diyargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dowladda federaalka ayaa waxay sheegtay in lagu guda jiro diyaarinta ciidamada shisheeye qaarkood oo dalka ka baxaya maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya iyadoo dhammaadka bishan lagu wado in dalka soomaaliya laga saaro laba kun oo askari oo ka tirsan ciidamada atmis ayaa dowladda federaalka waxa ay ka hadashay tallaabada dalka looga saarayo shisheeyaha soo duulay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda oo la kulmay saraakiil ka tirsan atmis oo dalka u jooga hannaankii si nabad ah soomaaliya looga saari lahaa ciidamada afrikaanta ayaa sheegay in dhammaadka bishan soomaaliya ay isaga bixi doonaan laba kun oo askari oo ka tirsan atmis kadibna isla sanadkan ay soomaaliya isaga tegi doonaan saddex kun oo ka tirsan ciidamadaasi cabduqaadir maxamed nuur jaamac ma uusan sheegin meelaha ay ka baxayaan ciidamada iyo dowladaha ay ka soo jeedaan waxaad la socotiin in dalka guud ahaan ay ka socoto shaqo aad u ballaaran oo ay ka mid tahay dib u xoreynta dalka oo meel fiican ay marayso u diyaargarowga iyo dhammaystirka wejiga labaad maaragta dagaalka iyo guud ahaan in aan dalka amnigiisa la wareegno oo iyadana gacan gaara lagu hayo waxaan maanta halkaan u fadhinaa in maaragta la dhammaystiro wejiga koowaad ee dhimista ciidamada ee labada kun oo aan rajaynayno in aakhirka juun oo hadda aan ku jirno inuu naga soo gebagaboobo gacanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dib loogu wareejiyo dhammaan xarumaha ay baneeyaan ciidamadaasi waxay kala dowladdu ka go-an inay dhammaystirto wejiga labaad ee saddexda kun ee mardhow ayagana bilaaban doono iyo ilaa iyo labada kun labaatan iyo afarta disembar in la dhammaystiro dhammaan ka bixidda ciidamada atmis ee dalka soomaaliya dowladda ayaa isku diyaarinaysa inay la wareegto xarumaha ay banneeyaan ciidamada balse waxa ay su-aal ka taagan tahay sida ay ku sii haysan karaan saldhigyada ay ka baxayaan ciidamada shisheeye shisheeyaha afrikaanta ayaa tan iyo markii ay soo caga dhigteen soomaaliya waxa ay la kulmeen weeraro lahayaan ah oo khasaare xoogan u geystay waxaana ugu dambeeyey weerarkii bulumareer oo lagu xasuuqay in ka badan laba kun oo askari oo ka tirsan ciidamada uganda khubarada amniga ayaa sheegaya in dowladda aysan u diyaarsanayn inay si buuxda ula wareegto ammaanka maadaama ciidamadeeda ay yihiin kuwa hab qabiil u dhisan oo aanan awoodin inay iska caabiyaan xarakatu shabaabulmujaahidiin islamarkaana ay xajistaan goobaha ay bannayn doonaan shisheeyaha dhammaadka sanadka soo socda ayuu qorshuhu yahay in askariga ugu dambeeya ee atmis laga saaro soomaaliya balse waxaa laga walwalsan yahay sida askartaasi iyagoo nabad ah ugu laaban lahaayeen dalkooda maadaama la go'doomiyey oo waddooyinka ay jareen ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin alkataab ayaa waxa ay baahisay muuqaalka dagaalkii masegawa oo ay ku leedeen ciidamada dowladda federaalka ah kaas oo niyad xumo ku abuuri doona haddii ay daawadaan ciidamada weli nool iyo xubnaha kale ee dowladda federaalka ah maxamed cali aadan ayaa ka warramaya
mu-asasada alkataayib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay muuqaal mug weyn oo ay ka diyaarisay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka masagawaay kaasoo lagu soo afjaray xere ay ku sugnaayeen boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka muuqaalka oo la daawan karo qadar ka badan labaatan daqiiqa ayaa ku dhexgeynaya xeradii lagu laayay ciidamadii dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka eritereya xilligu waa aroor hore oo ay ciidamada mujaahidiinta salaada fajar soo dukadeen islamarkaana soo ducaysteen si uu allaah uga libsiiyo ciidanka ay duulaanka ku qaadayaan sida filimka laga arki karo waxay xabaddu ka dul shanqartay ciidamada dowladda federaalka oo warmoog ah nafta orod bay kugu aamintaaye ma aysan awoodin wax aanan ka ahayn inay cagaha wax ka dayaan oo ay cararaan kaamirada alkataa'ib waxa ay soo bandhigtay ciidamada dowladda federaalka oo dhowr jaha u cararaya iyo mujaahidiinta oo eryanaya kaamirada alkataa'ib ayaa dagaalkan u duubtay si aada u fasiix ah dagaalka ayaa daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa marxalad iyo weji cusub yeelanaya mar haddaad soo aragtay ciidanka dowladda federaalka oo xerada gudaheeda lagu eryanayo markan waa kuwan iyagoo lagu baacsanaya xerada bannaankeeda fog tallaabadii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab horay u soo qaadaanba waxa ay ka duldhacayaan meydadka ciidankii ay eryanayeen qaarkood dhulka uu dagaalku ka dhacay waxa uu u badan yahay bannaan ciidamada dowladda federaalka qaarkood waxa ay naf ka dayeen si ay ugu dhuntaan geeda gaagaaban oo nusmitir ah halkaasoo ay meydadkoodu isku barkadeen muuqaalku waxa uu meesha ka saaray warar ka soo baxay dowladda federaalka oo sheegayay in laga dilay sagaal askari oo keliya waxaana kaamiradu qabatay in ka badan boqol askari meydadkooda filimka waxaa laga baranayaa in ciidamada lagu soo tababaray eritereya ay yihiin kuwa ugu liita xilli dowladda federaalka ay ku faanaysay waxaana laga dhigay hal dhuma iyo hal dhaan raacay
allah subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi waman yatawallahu minkum fa innahu minhum waxaa loola jeedaa ninka gaalo difaaca ninka xoola ku bixiya ninka ayuga jeclaada ninka soo dhoweeya ayugaban buu ka mid yahay ibnu xasin markuu waman yatawallahu minkum fasiraya muxuu yidhi waa sida aayaddu tahay wax yar ninka gaalada weli u noqda ayaga uu ka mid yahay waana kaafir baxsi ah weligii ha dukada hadduu doono laba qofood oo muslimiinta ka mida iskuma khilaafin buu leeyahay labo muslimiinta laba ka mid iskuma diidin filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigay gaadiid cusub oo dowladda federaalka looga qabsaday dagaalka kuwaasoo isugu jira cabdibilayaal baabuurta yaryar ee raaxada iyo gaari weyn oo uu saad u saarnaa isdaarka waxaa kasoo muuqanayay xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka kaasoo sidoo kale ciidamadan lagu laayay masagawaay isaga usoo khudbeeyey soona diray xasan ayaa ku faanay in ciidankiisu ay yihiin geesiyaal mujaahidiintuna yihiin fuleeyo markay arkaan sii cararaya wuxuu ciidankan kusoo carraadiyey in araggooda laga cararayo laakiin waxaa hadalkiisa la barbar dhigay in kuwa cararaya ay yihiin ciidankiisa
waa hubaa jidkaas haddaa ku dhaqaaqdaan shabaabka hortiin waa kasii kala cararaya oo muxuu ahaay in badan uguma tegi doontaan meelaha ay joogaan haddaba sida waaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meelaha meelaha hadda jooga markay dhaqaaqaan shabaabku waa sii cararaan waa hubaa jidkaas haddaa ku dhaqaaqdaan shabaabka hortiin waa kasii kala cararaya weerarkii masagawaay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo qabteen maxbuus ka tirsanaa ciidankii halkaas ku sugnaa maxbuuska ayaa sheegaya in lasoo qalday oo muddo afar sano ah uu ku maqnaa eritereya haddana dagaalka qasab lagu keenay wuxuuna hadalkiisa buriyey warkii xasan sheikh oo ahaa inaan lasoo qasbin ciidamadan oo khiyaarkooda ku yimaadeen ciidanka ciidanimada rabitaankooda umaan ahayn ciidankuu la qalday afar sano lasoo abuurnaa ilitari lagu hayo si loo keenna fasaan lama siin furunta lagu soo shugo qof dagaal rabo oon maku jirna rabitaankiisa asmeeshan ku yimaada maana jirna
askariga fiican waa kan isaga isdira maalintaad soo doonanaysa askariga khiyaar kaagaa butiri laguma soo qasbin laguma soo qafaalin waa taas waa taas waa taas filimkan ayaa bannaanka soo dhigay itaaldarida ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxa uu si dhab ah u fadeexeeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo dagaalkii masagawaay ka been sheegay islamarkaana sheegay in ciidamadoodu guulaysteen laakiin waxaa warkii soo afjaray mu'asasada alkataa'ib gunaanadka filimka waxaa lagu soo qaatay istishaadi cabdulaahi cali cumar oo ka hor kubiiritaankiisii mujaahidiinta ka soo baxay ciidanka dowladda federaalka waxa uuna dirayaa fariin muhiim ah murtagiinta dabadlifyada oo masaakiinta oo aan dhaqaalana haysan diintoodiina gateen nin kale adduunyadiis ugu gatay diintoodii insha allahu tacaala murtagiinta meel walba ay joogaan haddii aad isleedihiin xarakada shubaan mujaahidiin mujaahidiinta soomaaliya dadka u yimaado oo tooba keena way gowracaan dadka aaminsanow wallaahi bilaahi tallaahi anigaa taa'ibnimo ku imin waana lainsoo dhaweyn insha allahu tacaala sidaana lainsoo dhaweyn nimanka rubaca iyo jaadka iyo addoonka wa ahoo kuwaas caabudo oo saas darteed ridada ugu jira ka tooba keena ninka aan tooba keenayna biidnillahi albaari ilaahay wuxuu leeyahay walaa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri innahum lan yaduru llaha shay-an biruubillah allah yajcalna maxadan fi laakhirati hada cadiim sidaasoo kale anaan ka shalay ahayn ilahi wuxuu leeyahay kadalika kuntum min qabl faman allah calaykum anaka hanuunka anaka gacantayna maaha ilaahana soo hanuuniyo ilaahay wuxuu leeyahay wamaa kaana nafsan an tumina ilaa biidnillah ilahay idinkiisa aan ku soo hanuuniyo idinka murtadiinta ee isle xarakatu shabaal mujaahidiin ninkii tooba keena way gowraceen shalaata kana gashay maraa gaalnimo ku dhacday ma ahan shareecada islaamka uma banaynayso qof waxaad idinku xadgudbeena male laakiin idinka tooba dhaba la imaano aakhira iyo adduunba idin anfacayso war gaaladan soomaaliya kama dagaalami karto ilaa idinka inay idan aada la socotaan maahan ka tooba keena waa dantiina ka tooba keeno ilaahay tooba keena wuu kaa aqbala ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay maa yafcalu llah bicadaabikm in shakartum aamantum ilaahay maxuu cadaabkiina ku falaya maya haddaad tooba keentaan ilaahay wa kaana llahu shaakiran caliim ilahay waa mahadmid mahadin cadowga ilaahay waxaan leeyahay oo amisom iyo waxaad la magac baxdaanba ama magac kastay sheegta soomaaliya waa waa dhul muslima wallaahi inaan lagu xukumin shareecada islaamka maahan wax ka lagu xukumi maaha mana xukumi doono nin muslima maahan
weerarkii masagawaay ayaa ka mida weerarada taariikhiga ah ee ciidamada dowladda federaalka lagu laayay waxaa xusid mudan haddii aysan mu'asasada alkataa'ib soo bandhigi lahayn xaqiiqadan in ay dowladda federaalka ku adkaysan lahayd warkeedii ahaa in ciidankeedu isdifaaceen kana adkaadeen mujaahidiinta askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in afar bilood wax mushaar aanu qaadan gurigu u deganaana laga saaray maxamed ciise ayaa ka warramaya anigan hadda kula hadlaya ilmahaygii bannaanka yaalaan xalab meel codla ayay ku hoyday marka mana tegayo hadda galabta hadda waan kusoo laaban doonaa insha allah mar labaad iyo mar saddexdan kusoo laalaaban doonaa ilan baa laga xaliya cabashadayda wuxuu ka cabanayaa askarigan ka tirsan dowladda federaalka mushaar la-aan taasoo ilaa iyo hadda uusan fare ku haynin muddo bilo ah dantana biday inuu uga calaancalo mas-uuliyiinta dowladda federaalka meydiyaha wuxuu sheegay duruufta uu ku nool yahay askarigan ka tirsan dowladda federaalka isagoo sharaxaad ka bixiyey xaaladda nololeed uu ku sugan yahay isaga iyo carruurtiisa intaa wuxuu raaciyey inuu meel walba tegey si uu u gaarsiiyo cabashadiisa dowladda federaalka inuu yahay askari baahan uuna waayey wax codsigiisa kasoo jawaaba aan ka ahayn in la mermeeriyo waa kan isagoo arrimahaasi iyo duruufta haysata ka waramaya saaka meeshaan waxaan u nimid cabasho cabashadaas oo ah mushaar la-aan anugu waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya xerada dhaqan celinta ee soomaaliya ee xerasalandi afar bilood ilaa shan bilood wax mushaara ma aanan arag wax garaamana ma aanan arag hadda ka horteed cabashooyin badan ayaan samaynay wax noogu kordhay oo aan ahayn xoogaa database oo nala marsiiyey xagga nabadsuwidda ah ma ay jiraan weli sidii ayaan u baahan nahay weli sidii ayaan u mushaar la-nahay marka mushaar la-aantaas ayaan ka cabanaynaa garaab la-aan ayaan ka cabanaynaa meel aanna warkanaga gaarsiin male qole hadda kasoo jawaabdana male qolo kastaa waxay leedahay kormeer baan idiin soo diraynaa marka dhibaatadaas ayaa jirta isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in marar badan ay cawdeen uuna maqlay war ahaa inuu mas-uul ka tirsan dowladda federaalka uu yidhi mushaar la-aanta ciidankaasi waa la xaliyey dhowr jeer ayaan samaynay cabashadan kabacdeed cabashooyin kaloo badan oon dirnay marka kormeer ayay noogu yimaadeen waana naga laabteen waxay haatan maaragtay ay soo wadaanna ma naqaano waxay haatan noo keeneenna ma jiraan waa mas-uulkaas hadalkiisa waa aan maqlaynay waxaan leeyahay kolley annakana nagama xishoon ilaahayna kama uusan cabsan sababtay tahay annaka bishii koowaad iyo bishii labaad annagoo mushaar la-aan bishii saddexaad mushaar helnay bishii afraad iyo bishii shanaad waa naga maqantahay tii lixaadna hadda intay maraysa waad og tahay wax mushaaran helna male isagana waa maqlayn inuu yidhi waa la xalliyey wuxuu sheegay ugu dambeyn gurigii uu degnaa in laga soo ceeriyey uuna iska bixin waayey ijaarka uuna gaajo bagga dhulka ku hayo isaga iyo carruurtiisa dhanka kalena ka warramay saaxiibadiisa isku shaqada ahaayeen iyo duruufta haysataa annaka ilmahanagay bannaanka yaallaan waxba ma qarsan karno baahi ayaan bagga dhulka kula haynaa marka dee anigan hadda kula hadlaya ilmahaygii bannaanka yaallaan xalay meel cidla ayay ku hoydeen marka mana tegayo hadda galabta hadda waan kusoo laabo doonaa insha allah mar labaad iyo mar saddexaad waan kusoo laalaabo doonaa ilaa maa laga xaliyo cabashadayda marka xerada laba dhibane ayaa hadda dhex taabtaallo aada u liidata labadaas dhibano oo ah ciidanka ka shaqeeya iyo isu soo dhiibaha isu soo dhiibaha laftigiisu xaquuq buu lahay xaquuqdii meesha waa uu ku waayey iyaga laftigooda fimila ku xiriira ilmaha ku xiriira sida askartoo kale iyaku ruuxooda u liitaan askarta dowladda federaalka ee shisheeyaha dalka kusoo duulay garab ku ah uuna madaxweynaha u yahay xasan sheekh ayaa wajahaya duruufo adag oo nololeed haddii askarta caasimada muqdisho joogay ay gaajaysan yihiin waa sidee kuwa furimaha dagaalka lagu soo guray ee maalin walba lagu laayo askarta dowladda federaalka ayaana u qaybsamay kuwa dadka dhaca kuwa tiiviyada ka dawarsada iyo kuwa mujaahidiinta al-shabaab isku soo dhiibaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada danab layidhaahdo ee maraykanka u daacadda ah ayaa lagu dhaawacay magaalada muqdisho iyadoo basoolladna laga qaatay warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gobolka banaadir ayaa lagu beegsaday sarkaal ka tirsanaa ciidamada bangaraafta ee ay tababaratay dowladda maraykanka sarkaalkan ayaa waxaa soo gaaray dhaawac aad u culus kaas oo xaaladiisa laga dayrinayo wuxuu ahaa sarkaal kabtana sidoo kalena wuxuu tababarayay ciidamo cusub oo la doonayay in lagu daro ciidamada danab kuwaas oo u shaqeeya dowladda maraykanka sarkaalkan ayaa xilliga la weerarayay ku sugnaa xaafadda siliga ah ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana raggii weerarka ka dambeeyey ee ka tirsanaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab u suura gashay inay sarkaalkan ka furtaan bastoolad oo ku hubeysnaa waxaana lagu magacaabaa axmed sheekh xasan howlgallada qorshaysan ee lagu beegsanayo saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka islamarkaana ay gobolka banaadir ka fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhaya shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho lagu dilay sarkaal lawxidigla ah kaas oo ka tirsanaa ciidamada loogu yeero haramcad waxaana sidoo kale qaraxaas ku dhaawacmay sarkaal kale oo hal xidigla ahaa dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala weerar saf ballaarana ku qaaday fariisamayaal iyo saldhigii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka buurcelow ee hoostaga degmada baraawe halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka golweyn sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday ciidamo ugandhays ah oo lagu soo celiyey magaalada buulamareer kuwaas oo xalay la kulmay weerar kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal toosa ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin buundada deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose khasaaraha ka dhashay ee gaaray ciidamadii la weeraray inta uu la egyahay weli faahfaahin ku saabsan ma aanaan helin dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xalad dagaalla ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed kaga sugan yihiin degmada waajid isla gobolka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen saldhig sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa degmada ceelberde xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa beesha wacisle waxay ku wareejisay rag u afduubnaa madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo ciidamadiisa oo lagu soo furtay dagaalkii masigawo ay ka dhacay kulan ka dhacay gobolka galguduud oo ay ka qayb galeen hogaanka walaayaadka galguduud iyo shabeellaha dhexe iyo odayaasha labada gobol ayaa beesha afgaal gaar ahaana wacisle waxay xarakada shabaabul mujaahidiin kula wareejisay maxaabiis lagu soo furtay dagaalkii ka dhacay misegawaay oo ka tirsan gobolka galguduud saddex maxbuus oo u dhashay beesha wacisle gaar ahaana jufada caligaaf oo uu ka soo jeedo madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu wareejiyey beesha wacisle raggan ayaa waxay u afduubnaayeen madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo ciidamadiisa waxaanay eersadeen in beeshu ay diiday inay ka qayb gasho dagaalka shareecala dirirka ee xasan gurguurta uu ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah islamarkaana beeshu ay diiday in deegaanadeeda laga hirgeliyo dimuqraadiyadda uu shisheeyaha qandaraaska uga soo qaatay weliga wilaayada islaamiga ee galguduud sheekh cabdulaahi abuqaalid ayaa beesha waceesle waxa uu ku wareejiyey maxaabiistan lagu furtay dagaalkii masegawaay kaas oo lagu dilay boqol afartan iyo sagaal ka tirsanaa askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka ah islamarkaana hub iyo gaadiid badan lagu furtay mujaahidiinta marka waxay soo fureen gacanta codowga ay ka soo bixiyeen saddex qof oo hadda meeshan joogto oo dhallinyarada deegaankan ahayd dad hoolaaley ah oo baadiyahan oo ma aragtay ku dhaqmaayay ah ayay soo furteen mujaahidiinta maanta markan waxaan u joognaa anaan la wadaagno walaalahaasi farxadooda in dad muslimiin ee walaalahooda gacanta maaragtay gacantii codowga lagu soo bixiyey oo gacantii codowga lagu soo maaragtay furay deegaan aamin ah iyo dadkoodana maanta ay dhex joogaan in marka aan insha allahu tacaala odayaashooda ee khiyaartooda aan ku wareejino saaad aragteen ama maaragtay ay sheegeen dhibaato badan waa ay ka muuqata waana sheegeen qodobkaasa marka aan rabnaa maanta raggaasi dhallinyarada ah guud ahaan odayaasha baasha abgaal cusmaan oo meeshan wada joogo galgaduud hadday yihiin shabeellada dhax hadday yihiin guud ahaan baasha meel ay degtoba oo abgaal dad matelo odayaashooda ah ayaa meeshan fadhiyo inaan ku wareejino insha allahu tacaala weeliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda ka hadlay wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dadka kale ee maxaabiista u ah dowladda federaalka ah la soo furto
xafladda waxaan isugu nimidna waxay tahay dadkii cadowga ay naga haysteen ee saddexda ahaay ee xoogga looga soo furtay lacag loogama soo furan baryan loogama soo furan xoogga looga soo furtay oo ah arrin bilow ah nin kasta oo ay cadowgu naga haystaan rag badanaa xiran waa tii raggu ay dheheen in saas aan usoo furan doonno insha allahu tabaaraka wa tacaala saasaan isugu nimiday arrintaasna waa baarakeynaynaa nimanka mujaahidiinta ee arrintaas furshana waxaan leenahay jazaahum allahu khayran waana arrin ku dayasho mudan waxaan leeyahay marka dadkiinnan muslimiinta in aan u kacno cadowga wax alla wixii xanuun galaaya maanta waxaa la hubaa gurguurta hadduu iclaamka ka maqlo in intaan u shirtay intaasoo khasaaraya intaasoo hoogahow galay kadib in intaan u shirtay oo abgaal meeshaan joogo hadduu maqlo waxaa waaye walaa yada-una mawdican yaqiid lkufaar inuu ka xanaaqaayo oo ku dhibtoonaayo wax xaqiiqa wey ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix adinkana waxaan kaga qoraya insha allahu tabaraka wataala camal saalix suldaanka beesha waceesle suldaan daa'uud xasan aadan ayaa isaguna munaasabadda ka hadlay waxa uu marka hore ka warbixiyey qaabkii loola dhaqmay raggan maxaabiista ah markii la qabtay waxa uu xarakadda shabaab almujaahidiin uga mahad celiyey tillaabada ay ku soo furatay saddexda nin ee iyaga ka dhashay maxaabiistana u ahaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud raggan waxay ii sheegeen ayagoo xoolo waraabsanaya in laga soo qabtay ceelashii xoolaha ay ka waraabsanayeen deegaanka masagawaa markay soo qabteen xataa si nadaama intay ka baarayaan ma uma geynin meel gadaalgadalay u xidheen qof muslima waxay ku noolaan kartood uma samayn gadaalaa tiir loogu xidhay markaasay habeenkii iyo maalintiis wax salaad la yidhaha iyo wax nadaam la yidhaha ma jiraan iyo wax diin ilaahay ma jiraan marka raggii ka soo furtay waan u mahad celinaynaa oo ka soo furtay waxaan leenahay ilaahay guusha ha siiyo ilaahay guusha ha siiyo ilaahay guusha ha siiyo ilaahay ha noo raajiyo cadowgana ilaahay ha naga jabiyo way jabeen runtii way jabeen waxaan leenahay marka jasaakum allahu khayran baan leenahay mujaahidiinta guud ahaan aanu mahad celinaynaa raggaanu saan uma aalin marka hadda la keenay markii xabsiga laga soo bixinayay saan uma aalin waxay ahaayeen rag daruuf ay ka muuqatay xabsiga ku jir dileen ay ku baabi'iyeen ay ahaayeen hadda dharka intaa waa mujaahidiinta aasiisay markii lasoo furtay yaa la siiyey waxaan leenahay marka inaan ku baraarugno nimankaas cadowga ah qaraabanimo inaysan aqoonin qaraabanimo hadday dhowraayaan waxay dhowri lahaayeen ninka la yidhahdo xasan sheekh maxamuud wuxuu ka dhashay dadkaanu ka dhashay abgaal ismaanu ka dhashay gaar ahaan waceeslaba ka dhashay gaar ahaan raggan xaligaaf oo meesha deegaanka uu ka dhashay meesha uu ku xiraya asoo ku baabi'inaya oo ku dilaya isay gabdhihii ku kufsanaya waxaan leenaha marka muslimiinta guud ahaan inay kacaan khaasatan abgaal ismaan iska celiyaa ninkaasu maxaabiista ayaa saxaafadda waxay kula hadleen goobta lagula wareejiyey ehelkooda waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ah ee uu mas-uulka ka yahay xasan gurguurte ay dhibaatooyin kala duwan u geysteen intii gacantooda ay ku jireen waxay sheegeen in iyagu aanay ka tirsanayn xarakada shabaab ulmujaahidiin laakiin lagu qasbayay in ay qirtaan in ay ka mid yihiin shabaab waxa u qaba jirtay sheeg ma waxa ka taqa amhiya ka ahaa jirtay maqaaliyaa ka ahaa jirtay majaajuusa u ahaa jirtay intaasoo dhan ay weydiiyaan cawo iyo biri ugu garaacayeen
waa garta marka adi halkee lagaa qabtay deegaan ahaan aniga waxaa laga qabtay magaalada masagawa ayaa laga qabtay dhanka koonfuro anagoo xoola wadha
adoo xoolo wadato oo ceel ka imaada aroorsan ayaa laga qabtay waxaa layidhi waa lagu soo diray nimanka shabaab layidhaahana ku soo diray ima soo dirin haddaan dhahana waxaaba mudaabana iiga dartaba oo dilka iyo lisii siyaadinayaba iyo macnaha si wax beena layga dhalin amba way soo direen saan u dhaho si xoog laysii garaacayaba oo markaan dhaho ima soo dirin waxaan baron oo nafsi laysaa way soo direen markaan dhaho ima soo dirin markaan dhaho waxaad u malaysaaba in nafta beebeen layga siibi raba waxa merag iyo in layla dhigaa iyo bac laygu dhalaalsho iyo markaa lay jukeeyo dad badan oo ka dhashay beesha wacisle ayaa ku jira xabsiye ay maamulaan ciidamada dowladda federaalka ah gaar ahaan xabsiga magaalada galcad ayaa la sheegay in dad badan ay ku xiran yihiin halka kuwo kalena loo qaaday dhanka magaalada aadan yabaal maamulka islaamiga ah ee degmada salagle ayaa laba boqol oo qoys oo danyar ah raashin u qaybiyey maxamed ciise ayaa ka warramaya degmada salagle ee wilaayada islaamiga hijibbooyinka ayaa waxaa ka dhacday mashruuc raashin qaybin ah kaas uu qaybinayay maamulka islaamiga ah ee degmada salagle qoysas aad u fara badan ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybintan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaasoo ugu faa'iidaystay raashin qaybinta sidii loogu talagalay qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa qaatay raashinka waxaa ka mid ahaa haweenka iyo dadka da'da ah waxyaabaha la qaybinayay ayaa ka mid ahaa bur bariis sonkor saliid timir iyo caano siday u arkaan bulshada ku dhaqan salagle gaar ahaan dadkii la gaarsiiyey deeqdan gurmadka ah waxay ka warbixiyeen waxyaabihii ay qaateen siday u arkaan iyo farxadooda waa kan mid ka mid ah dadkii qaatay raashinkii la qaybiyey oo ka warbixinaya dareenkiisa ugu horreyn ku bilow magacaaga ana cabdi axmed dhakaajo salagle maxaa lagu siiyey waxaa la i siiyey raashiin bariis iyo bur iyo sokor saliid tamar caanbooro waa ducaynaa ilaahay inaa siyaado asiyo nabad ilaahay asiyo gaalada cadowga ilaahay as jabiyo gacantooda kor alla aska dhigo guul alla as gaarsiiye salagle haa bariis haaf sokora iyo haa bur ah kaartoon tamar ah laabiibo caano ah laba saddex saliid ah muslimiinta bixisa guul allah siiyo
cali madoobe maxamed bur bariis sokor caano timir saliid alxamdulilah ilaah mahad iskale muslimiinta gacantooda ilahay kora ka dhiga gaalada ilaaha jebiy insha allah biidnillahi kariim waa la dhirgay waad mahadsantihiin ugu horreyn ku bilow magacaaga magacayga barre cabdi salagle raashiina lagu qaybin hayaa maxaa lagu siiyey xaaf sonkor ah xaaf bariisa xaaf bur ah laba saddex loo saliidda kartoon timira sidoo kale haweenka ka faa'iidaystay raashin qaybintan ayaa iyagana dhankooda ka hadlay waxyaabaha la siiyey nuuro meel raashin lagu qaybinayo mujaahidiinta ay ku qaybinayaan waxaa la siiyey haaf bure haaf sokore haaf bariisa laba cag saliida kartoon timira laba gasa caan boore aad bay u sarreysaa mujaahidiinta waxaan leeyahay adowga allah ka jibiyo allah koryeelo ayaan leeyahay adowgeed allah jibiyo
bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo caano booro iyo timir haddii ilaahay ii qor ilaahay allah idinka abaalmariyo ilaahay idinka jebiyo
haye adigana ku bilow magacaaga hayba dhool dhabow maxaa lagu siiyey waxaa lii siiyey kaartoon timire laba biiba caanliide haaf sokore haaf bariise haaf bur maasha allah aad iyo aad muslimiinta maasha allah kor allah ka dhigo mujaahidiinta garabkooda allaha galagaalada allaha dhameeyo inta ka hor waa la bixiyey laakiin ani kuma jirin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay garab taagan tahay dadka masaakiinta ah iyadoo wajahaysa duulaan caalami ah islamarkaana gacan kula dagaalamaysa shisheeyaha halka gacanta kalena ay ku maamulaysa dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya warka waragaseel idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa